warbaahinta qaranka soomaaliyeed ee isbuucin ayuu u cambaareynaya xariga loo geystay wariye ka tirsanaa idaacadda v o e da xuseen xasan dhaqane oo lagu xiray magaalada baladweyne ee gobolka hiiraan waxaana loo sheegay in xarunta maamulka looga yeeray oo markii hore loo yeeray kadibna la sheegay loo sheegay inuu xiran yahay waxaa maamulku sheegeen inay ku haystaan waraysi uu ka qaaday dad weriyaada ama dad xildhibaano ah oo markaa ka hadlayay maamulka islamarkaana eedan u jeedinayay weriyaashuna shaqadooda intaasoo waa inay waraystaan dhinac walba marka arrimahaasa loo qabsaday waana runtii arrin aad uga horjeeda xoriyatulqoolka waana cambaareynayna falalka noocaasa waxaan maamulka ugu baaqnay inay sii daayaan wahaysin idinka aad kala hadasheen ma jiraa maamulka gobolka hiiraan amaba maamulka gobolka kan degmada beledweyne oo idin sheegay in wariyahaasi ay sii dayn doonaan
ilaa hadda waa isku dayay dadaalo badanaa wadnaan laakiin ilaa hadda wax suuragalay ama guulaystay ma jiraan welina werihiiba uu xiran yahay waxaanaan rajaynaynaa in lasoo sii daayo oo xorriyadiisa uu dib u helo maadaama waxa loo haysta uu yahay wax qof kale uu yahay isaga wax uu yiri aysan ahayn ma jirtaa waxa jirdila loo geystay werihi hosaan dhaqane
ilaa hadda naloma sheegin dadkii meesha ku booqday waxay noo sheegeen in xorriyadiisa laga qaaday oo meeshaas uu ku xiran yahay laakiin wax dhibaato oo kale oo gaar oo loo geystay ma jiraan sida ay noo sheegeen dadkii u tegay ama wariyaashii kale u tegay magaalada beledweyne joogay muddo ugu dambeyntii muddooyinkii dambe wariyaasha soomaaliyeed waxaa lala bartay in habsiyaasha lagu turo ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya si uu u arkaa wariyaashani maalin waliba la xirayo wariyaasha la xirayo had iyo jeer waa arrin maaragtay runtii aad noogu soo badatay in wariyaha inta la iska xiro iyadoo maxkamad aan maaragtay amrin ama xirigiisa amrin inta la iska soo qabsado la iska xiro haddana markii dhan la iska daayo waa arrimo nagu soo noqnoqday meel walba soomaaliyana way ka dhacaan arrintaasina waxa waaye arrin aad maaragtay midii uu ah xorriyadda warbaahinta ee soomaaliya dastuurkeeda xataa ku qoran oo ay damaanad qaadayso marka waxaan ka codsanaynaa dhammaan maamulada iyo dowladda federaalka soomaaliya intuba inay ixtiraamaan dastuurka waddanka u yaala xeerka warbaahinta soomaaliyeed ee la dejiyey iyo dhammaan wax walba oo maaragtay muujinaya in ay dadku xor noqdaan ra'yigoodana ay banaanka dhigaan dadkana in loo ogolaado xataa dadka ay waraysanayaan inay la hadlaan qofkii ay doonaan haddii ra'yi uu yahay ra'yi maaragtay qof ka yimidna waa in qofka yimidna waxaa loo raacdo laakiin in weliyaha loo raacdo waa dembi weyn